bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh subax wanaagsan kusoo dhowaada warkaas subaxnimo idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeena subaxnimo aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah kiiska sidcali iyo maxkamadda sare ee fadhigii ugu horreeyay ka yeelanaysa kiiska sidcali macalin daa-uud oo isagoo horey xaaskiisa ugu gubay magaalada muqdisho oo maanta dhageysigeeda uu bilaabanayo gudoomiyaha gobolka banaadir axmed duqa muqdisho ayaa shalay gelinkii dambe booqday qaraxa goobta uu ka dhacay deegaanka duleedka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho dhageysiga dacwadda la xiriirta rag iyagu ku eedeysan askar hordhac iyo weliba dil ka geystay degmada xardheere ee gobolkaasi galgaduuda akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan waxaa weli socda arrimihii kambeynka ama doorashooyinkii ololihii doorashooyinka dowladda dalka maraykanka iyadoo ay bishan keliya naga harsan tahay doorashooyinka la doonaya inay ka dhacaan dalkaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waxaa goordhow bilaaban doontaa haddii allah wadli noo ogolaado dhageysiga kiiskii sayid cali macalin daa-uud isagoo horay maxkamadaha dalka gaar ahaan ciidamada qalabka sida iyo tan gobolka banaadir aan iraahda iyagu horey iyo racfaanka gobolka ay ugu soo rideen in dil toogashaha lagu fuliyo taasoo ahayd qisaastii marxuumadda isagu u dhaxday ee isagu ku gubay degma magaalada tan muqdisho maxkamadda sare ee dalka ayaa kiiskan dhageysan doonta iyadoo go-aana laga soo saari doono kiiska la xiriira kadib markii dadkii iyagu doodaya sida cali macalin daawuud ay racfaan ka qaateen maxkamadihii gobolka banaadir ee racfaanka iyagu si toosa u xukumay in dil toogashaha lagu fuliyo sida cali macalin daawuud jullo shaakir ayaa warkan faahfaahinaya isagoo haatan ku sugan xarunta maxkamadda sare ee dalka
luul cabdilcasiis maxamed allahu naxariistay aabbaheed weli waxa uu ku taagan yahay go'aankiisa sida cadaaladda haddan wax ka sugayna insha allah saasaan rabnaa nagaa lacag ma rabna diyo mar waxba ma rabna sayid cali macalim daa'uud oo kiiskiisa idinkugu dambaysay shan iyo tobankii bishii meey mar kale ayuu kiiskiisa maxkamadda sare ee dalka ama gelkiisa ka furmayaa maanta sayid cali macalim daa'uud maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta kiiskiisa bilaabi doonta sagaalka subaxnimo kiiskan oo ah midda ugu hadalheynta badnaa bulshada soomaaliyeed sayid cali waxaa lagu eedeeyey kal hore in uu nolosha ku gubay xaaskiisa allah u naxariistay luul cabdilcasiis maxamed oo geeriyootay kal hore maxkamadda gobolka banaadir ayaa fadhiyo kala duwan ka soo yeelatay waxaana ugu dambeyn ku xukuntay dil toogasho sayid cali macalim daa'uud racfaan ayay qaateen qareennada difaacayay sayid cali mar kale kiiskiisa waxa uu ka furmay maxkamadda racfaanka ee gobolka banaadir balse go'aanka kama dambaysta ama go'aanka ugu dambeeya ee soo saartay maxkamadda racfaanka waxay ahayd iyaduna dil toogasho labada maxkamadood ayaa isku raacay in sid cali macalim daa'uud ee ku xukuma dil toogasho oo ah khisaasta marxumed luul cabdilcasiis maxamed muddo kadib racfaan kale ayay qaateen qoyska sid cali macalim daa'uud maxkamadda sare ee dalka ayaana maanta kiiskan bilaabaysa iyadoona fadhiyo kala duwan ka yeelan doonta kadibna go'aan ka soo saari doonta sid cali macalim daa'uud waxa uu rajo ka qabaa in maxkamadda sare ee dalka ka soo baxo go'aan ka duwan go'aanadii ka soo baxay maxkamadda gobolka banaadir iyo sidoo kale maxkamadda racfaanka ah ee gobolka banaadir sid cali tan iyo markii uu luul cabdilcasiis maxamed lagu eedeeyey inuu gubay waxa uu ku xirnaa xabsiga dhexe xabsiga dhexe ayaa laga keeni doonaa kadibna kiiskiisa waxauu si toosa kaga bilaaban doonaa maxkamadda sare ee dalka waxaana garwadeen ka noqon doona baashe yuusuf ama garyaqaan baashe yuusuf oo ah gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka luul cabdilcasiis maxamed aabbaheed qoyskeeda iyo sidoo kale dadkii ehelka la ahaa ee saaxiibada ay wada ahaayeen ama ay bar yaqaanayu luul maxkamadda ayay imaan doonaan sid cali macalim daa'uud oo odaysana ah qoyskiisa iyaguna maxkamadda sare ee dalka ayay maanta iman doonaan fadhigan fadhiyadii hore waxa uu kaga duwan yahay waa mid maxkamaddan waa midda ugu dambaysa ama maxkamadda ugu dambaysa ee sid cali macalim daa'uud xugmin doonta rajada uu qabo sid cali waxa ay tahay in maxkamaddan een go-aankii kuwii ka horreeyey kuwa ka duwan inuu ka soo baxo balse rajada ay qabaan qoyska marxuumadul cabdilcasiis waxa uu yahay in maxkamadda sare ee dalka uu ka soo baxo go-aankii ka soo baxay maxkamadaha racfaanka ee gobolka banaadir iyo maxkamadda kale ee r- gobolkan banaadir sagaalka subaxnimo ee maanta ayuu kiiskan bilaaban doonaa telefishinka dalsan ayaana si toos ah kaga daawan doontaan juula shaakir dalsan t v magaalada muqdisho
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa sheegay inuu ballan qaadayo qoysaska iyo weliba eheladii raggii dhallinyarada ee ka tirsanaa ciidanka dowladda soomaaliya ku geeriyooday qaraxii ka dhacay duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan degmada garisbaale ee gobolka banaadir gudoomiye yuusuf jimcaale madaale ayaa sheegay in raggii isku dhigigaaray qaraxa ay naftoodurayaal ahaayeen islamarkaana maamulkiisa uu ballan qaadayo nolosha qoysaskooda gudoomiye madaale oo arrimaha si ka hadlaya ayaa yiri badbaadada bulshadayna iyo dadkayna waxaa alla mahadiis ah maanta inaan halkan uu nagala soo qayb gala kulankan qiimaha badan sheekh cabdi sheekh cabdiqani oo aad taqaaniin oo runtii nin daaci ah oo maaragtay muddo badan dacwada islaamka kusoo dhex jiray inuu maanta halkan uu yimaado waxaan leenahay sheikhuna waa ku mahadsan yah intaas kadib wax allaya wixii diin ahaa ee arrintaani maaragtay nooga aadaneed asiga ayaa ka dhawaajiyoo sheegay iyo waxaan idiin rajaynayno iyo hawsha aad haysiin qiimaha ay u leedahay dalka iyo dadka iyo diintaba sheekh cabdiqani aa sheegay waxaan anigu aan aaminsannah qofku hurdaayo oo ku soo toosaayo inuu qof muslima naftiisa gooyo waxa ka liito oo aan raadinayno waa waxaan la arkaynin qof ku seexanaayo ku soo toosaayo inuu ummad muslimiin ah baabbi'iyo oo inta bambaya qarax la dhex gala uu ku dhammeeyo ciddaasi nuuca ay tahay oo aan ka shaqaynayn ummad bulsho horumarkeed oo aan ka shaqaynayn waxbarashadooda oo aan ka shaqaynayn qur'aanka iyo diinta islaamka oo aan masaajidadii dacwo ka socon oo aan iskuulaad aysan ka jirin oo aysan ka jirin maaragtay meel ummadda ka amsiyeesha aysan ka jirin oo deegaanada ay joogaan meel dadka loogu khidmaana aysan ka jirin ee waxa ay ka shaqaynayaan keliya ay tahay inay ku diyaarsadaan meelaha ay joogaan qaraxyo ay dadka ku baadaan waxaa alla mahadiis ah in ilaahayna garadsiiyey xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahay man qutila duuna nafsihi fa huwa shahiid waman qutila duuna maalihi fa huwa shahiid waxaan maanta aan badbaado u joognaa halkaani inaan naftayna iyo nafta ehelkayna iyo- iyo aqribadayna iyo ummaddayna inaan ka badbaadinno cadowgaas asiga ah shahiid waa qofkaas xadiidkii kaleo rasuulka wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi ibni cumar ibni caas oo warinayey almuslimu qofka muslimka ah waa man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yaddihi qofka muslimkaa waxaa la yidhaahdaa waa qofka carabkiisa iyo gacantiisa ay muslimiintu ka nabad galaan ma gacantoodaa laga nabad galay ma carabkoodaa laga nabad galay kallaa waa maya kuwaasi marka muslim ayagaanba lagu sheegi karin ilaahay waatou leeyahay min ajli daalika katabnaa calaa bani israa'iila annahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaannamaa qatala naasa jamiica qofka dila naf muslima qofka gooyo wuxuu la mid yahay asoo ummadda oo dhan baa baashow la mid yahay leroo dilay waman axyaaha qofka badbaadiyana fa kaannamaa axya naasa jamiican dadkao dhan asoo badbaadshow la mid yah ilaah idinku dhaarshay wiilashii maalin dhaweed isu dhigay baabuurkii leyla calawiga aheed ee
dhegeysiga maxkamadda ciidamada qalabka sida ee kiiska la xiriira askar loo haysto dhacay iyo weliba dhimasho degmada xardheere ayaa maanta mar kale ka bilaabanaysa sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena uu kordaya ugu eedeeyey inaad nin dukaankiisa ku jira dishay inaad shan dukaan jabsatay inaad gaari xabad ku dhifatood burburiday inaad nin masaakiina aad xabad ku dhifatay inaad xabad ku bilowday dad meel iska socda oo macuusley ah wax aan soo qaaday iyo waxaan qof ka qaaday iyo waxaan ogahay midna ma jiraan dukaamanka wax ma ka qaadata may askariga go- garabka u saaran yahay waa ninkan xabadaha tooska qorigiisa ugu jaahisna askariga ninkaa taagan go'baatiga garbaha u saaran yahay taliya maalintii xabadaha bilaawooyin anuu xirayta saabaxay oo ceelka maraayo xabado badan asu bilowdeen naami ay maaday taliy ururtay iyo ayaan leeyahay hadda dhintaala naxariistee oo dhaawaca u maaday khuday xabadada galay bartiyaa ku dhaawacmay bartiyaa laga isaa qaaday dhunsaa daqmay dheerlaa isaa qaaday yaa ku dhaawacay yaa ku dhaawacay sidee ay dhaawacday ma taqaan ayuu ku dhaawacay ya ma taqaan difaaca lagu wara jiray afar sidiisa xabadee tu socdeen saa daqmay dheerlaa cunulaa cimaamad gacantii xiray saadaq saa daqmay dhiye gacanta cimaamadi xiray isbitaalka inuu sii socdo cabdiraxiin cunul saadaq mindhiga adiga ma kula socdo maya maya maya isoo xorey xajar saa yaa kula socda adiga ya yaa kula socda wartali ahay markaas xeree maleerta saastay anoo celta mar xabay isu bilaawdeen hadanaami maalin tali yurti ayaa loo dhaawac u maaday xabadda qodiya ka galay bartiya ku dhaawacmay gacani luuda xabad ii dhacday saadaq miir ilaa cunulaa gacanta cimaamad ii xiray oo isbitaalka isaa waday isbitaalka inuu sii socdo abdiraxiin cunulaa iyo hor imaaday oo beerlaab iyo calshaaca duubta wato ala dhaawac oo isdaaweyo la qorayaan qoraya siduu saa qaatay isbitaalka la aastay cabdiraxiin aw waan joogaa u joogaa
oo isku daaway buu ku dhah Ah, qora beerlaab way i dhiibay haye isku daaway maxaa laga wadaa ya haysaada qaadaday alu soo dhaawacay haye sidaa magaciis baysa su jooga ma fahantay wax talena ma jeesta aniga dhibtaas bas adigu haysta aniga dhar iyo kabo iyo dukaaminkii aad dhacda aw lagu eedahe ana wax ma dhicin tale aniga Ah, ma jiraan raxaas haye meeqa baalo tarid soddon baa taari aniga soddon baalo ninka xabadayaa mintajuuse qoraa wadataa alu xabadayaa sorday أنا واحد ما قاعد تكون بداية لكن دلك شغل مقول لي أفر باك السعر يوصل إلى بس هاي استع afar baako sagaala lagu soo eeday keliya haysataa dilka ma geysat جيسن haye كوبسن ما جيسن yaa dili ninka yaa dili نك قف يدري مشاكل هاي haye آه maxaa haysatay qoriga muxuu ah وري آكي فد سماع ak forty seven عندي haye dukaankee ka dhacday afarta aad sheegayso كمان كنت قال سؤال جاي laba iyo toban baa la taray talyaaniga waxaa laba toban baalo tarid ha aa kamay ahayn mase waxaa waaye bakaam bakaam ay ha ahayd askar badan ahayn nimaa nooga dhaawacay haye Ha, si- yaa kula joogay adiga markaa Ha, sii kiidi askarigaas nooga dhaawacay
xildhibaanada golaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta doodoodii ku aadanayd canshuuraha waxay ku yeelan doonaan ay ku yeelan doonaan doodaasi xaruntooda magaalada muqdisho xildhibaanada golaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay doodooda aada u sarreysay iyagoo si aad uga doodaya arrimaha ku saabsan canshuuraha loogu magacdaro canshuuraha iibka ay soo gurdisay maga wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya iyadoo wasiirka wasaaradda maaliyaddan uu hortagay baarlamaanka islamarkaana uu sharaxaad u ka siiyey qaabka canshuurahan iibka loo qaadayo halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana xisbiga dimuqraadiga ah ayaa u muuqda inuu isagu dardar xoog leh uu kusoo baxayo kadib markii kamaala haris ay u doorteen in iyadoo ay noqoto musharaxa xisbigaasi ee madaxtinimada dalka maraykanka qaar ka mid a shacabka maraykanka ah rayuulin laga sameeyay ayaa waxa ay noqonaysaa boqolkiiba konton inay ka horeyso boqolkiiba konton iyo labo inay kaga horeyso oo musharax iyadoo la tartamayo ah madaxweynihii hore dalka maraykanka donald trump warkii subaxnimo idaacad dalsan oo naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel